الحمd لله والصلاaة والسلام عlى رsuuل اللh وعlى آله وصحبه وmن اهتدى بhdيه إلى yوم الdين qال رحimه الlه taعaaلى bab cqd الإزاar guntigii in lagu xidho ayuu u baab yahay calى الqfا qadaadka lagu soo gunto fi الصalaaةi salaada dhexdeeda maanaa go- qura inuu qofku ku tukado go-aas oo inta uu isdhaafiyey labadiisa dhacal halkaa uu ku guntay wa qaala abu xaazim wuxuu yihi can sahlin sallou way tukadeen yani saxaabadii maca anabiyi salى اllahu عalayh wasalam caaqidii uzarihim usuurihim iyagoo guntiyadoodii kusoo xidhay calaa cawaatiqihim degahooda kusoo xidhay qaala xadahanaa axmed ibnu yunus qaala xadahanaa caasim ibnu muxamed qaala xadathanii waaqid ibnu muxamed can muxamed ibn lmunkadir qaala sallaa waa tukaday jaabirun fii izaarin gunti buu ku tukaday qad caqadahu uu guntay min qibali qafaahu xagga qadaadkiisa uu ka guntay wa hiyaabuhu waxaal hiyaabuhu dharkiisuna mawduucatun ay tahay mid la dhigay amaba se isaguba uu dhigay cala almishjabi ka tabaanka uu saaray qaala lahu wuxuu ku uhi qaa'ilun mid yidhaahdaa tusalli miyaad ku tukanaysaa fii izaarin waaxidin gunti qura manaa maro qura faqaala wuxuu uhi inamaa sanactu dalika waxaan sidaa u yeelay liyaraanii suu ii arka axmaqun jaahil midluka adigoo kala ah wa ayunaa kaayageebaa kaana lahu isaga ay u sugnaadeen thawbaani laba maro calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waktigii rasuulka marka xadiidkan bukhaari raximah allahu tacaala waxaa u daliishanayaa maro qura ama go- qura oo qofku uu guntan yahay oo haddii ay ballaadhan tahay oo ilaa qoorta waxa weeyaan uu ku soo xidhay inuu ku tukan karo arrintaasi ay bannaan tahay waxaana markaa u daliishaday ficilka uu sameeyey saxaabiga jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu wa ardaah oo xadiidka intiisa dambe ayaa xukmu rafcile waayunaa kaana lahu thawbaani calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam in waktigii rasuulka saxaabada badankoodu laba maro aanay mulkiyahayn oo markaa intooda badani hal maro ay lahaayeen ayuu tilmaamay marka haddii laba maro in lagu tukada ay waajib tahay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu amar ku bixin lahaa qof waliba qof waliba laba maro inuu raadsado marka mar haddii qof waliba uu lahaa hal maro ama hal go uu guntado rasuulkuna aanu amrin mid labaad inuu raadsado taasi waxay tusinaysaa weeyaan macnuhu in hal maro lagu tukan karo saasay daliilo tahay waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa oo masaa-isha ku jirta ka mida sidaas si aynu tilmaanay jawaasu الsalaati fi thawb اlwaaxid in maro qura lagu tukan karo haddii markaa maradaasi ay ballaadhan tahayna ay tahay ilaa qoorta in lagu soo xidho waxaa laga qaadanayaa caalimku inuu sameeyo mararka qaarkood arrin laga fadli badan yahay oo laa shaka in laba maro lagu tukadaa inay tahay afضal min الsalaati fi thawb اlwaaxid inay ka fadli badantahy salaada maro qura lagu tukado laakiin shaygii mafduulkaha wuxuu u sameeyey jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu si dadka aan aqoonta lahayne aanay u moodin in mar walba laba maro lagu tukadaa inay waajib tahay oo ugu caddeeyo inay bannaan tahay alsalaatu fi thawb alwaaxid salaad lagu tukado maro qura walihaada jaabir ma waayin maryo kale oo ka tabaan dhinaciisa yaalay ayaa dharkiisu u saaraa waxaana arrinta uu ku sameeyey inamaa sanactu dalika liyaraanii axmaqun miluka waxaan sidan u yeelay si uu ii arko jaahil adigoo kalaay oo axmaq halkan wuxuu uga jeedaa jaahil faaxbabtu an yaraani aljuhaalu milukum oo laba nin ayaa markaa su-aashan weydiiyey oo cubaada ibn lwaliid ibnu cubaada ibnu saamit iyo saciid ibnu alxaarif labadaasi taabici ayaa weydiiyey marka wuxuu uhi faaxbabtu an yaraanii aljuhaalu milukum juhaasha idinkoo kale inaydin arka inay arkaan ayaan doonayay buhi waxaan marada qura ugu tukaday oo markaa de ay ugu daydaan oo maro qura in lagu tukadaa inay bannaan tahay ay halkaasi ka qaataan ama ay ka fahmaan amaba de inay igu qabsadaan oo idhahdaa waad khaldantee maro qura maxaad ugu tukanaysaa kadibna waxa weeyaan aan dee cilmi baro oo mas'alada aan u saxo marka axmaqa waxaa la idhaahdaa jaahilka ayaa la idhaha alxumquna asalkiisu waa wadcu shay fii gayri mawdicihi maca alcilmi biqubxihi waa shayga meeshii ku habboonayd meel aan ahayn in la dhigo iyadoo qofkaa dhigayaa weliba uu garanayo inay foolxumo tahay arrintaas oo bimacnaa laga wanaagsan yahay kaasaa xumqi markaa la idhaahdaa qofka sameeyeyna axmaq la idhaahdaa hadalka waa ku adkeeyey jaabir ibni cabdillaahi oo axmaq ama jaahil ayaa uu ku tilmaamay sababtu ugu adkeeyena waxay tahay waa zajran lahu can ilinkaari cala alculamaa isagoo markaa isagoo aan caalim ahayn oo cilmi aan lahayn si aanu ugu dhiiran oonu ugu degdegin inuu culimada ku qabsado masaa-isha oo masalada intaanu caalimka ku qabsan bal horta uu weydiiyo oo masalada sharciga baxhi iyo baadhitaan uu ku sameeyo intaanu ku inkirin cidda waxa weeyaan samaynaysa waxaa bukhaari raximah allahu tacaala uu ku xigsiiyey xadiidkan axaadiis markaa tilmaamaysa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday fii thoobin waaxidin maro qura xadiidkan jaabir ishkaal baa lagu soo aroorin karaa waxaa la odhan karaa dee waa ficilkii saxaabiga ficilka saxaabiguna xujo maaha baa la odhan karaa iyadoo weliba ay jiraan dee saxaabo kaloo khilaaf oo masalada ah maro qura ma lagu tukan karaa dee khilaaf qadiima ayaa ku sugnaa oo ibnu mascuud iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo ayaa laga soo wariyey maro qura in lagu tukadaa inaanay banaanayn goo quroo la guntaday walow qoortaa lagu soo xidhabee laakiin khilaafka noocaasi ahi waa dabar go-ay waistaqara alamru cala aljawaaz waxaana arrintu ay ku sugnaatay isugu biyo shubad inay bannaan tahay in lagu tukado maro qura gaar ahaan haddii waxa weeyaan degta ama qoorta lagu soo xidho qoorta maradii wax ka midii ay gaadho qala xadaثna mطrf abu mصcbi qala xadaثna cabdالرaحman بn abi اlmawali can mxamed بn اmunkadir qala wuxuu hi raأytu waxaan arkay jaabir bn cabdالlaahi oo yuصlii ku tukanaya fii thawbi waaxidi maro qura wa qaala waxaanu yihi jaabir raأytu waxaan arkay الnabiya slى الlahu عalayhi waslm oo yuصlii ku tukanaya fii thawbin yaعni waaxidi maro qura oo maro labaad waxa weeyaan aan xidhnayn markaa taasi waxay tusinaysaa jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu ficilkan uu sameeyey inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sameynaya uu arkay oo rasuulka uu kaga dayday baabu salaati salaadii buu baab yahay fi thawbi lwaaxidi maro qura lagu tukado multaxifan bihi isagoo qofku maradaasi huwaday amaba se hillaabtay qaala zuhriyu wuxuu yihi fii xadiidihi xadiidka uu ku wariyey fi liltixaaf waa xadiid salim ibn cabd illaahi can abi ama waa xadiid saciid can abi hurayra labada xadiid oo iltixaafka uu ku jiro ayaa zuhri weri almultaxifu almutawashixu weeye wa huwa isagu almukhaalifu waa ka isweydaariyey bayna طarafayhi intuu maradii goy weynaa saa u soo huwaday ayuu labadiisii daraf halkaa isku weydaariyey midna degtaa midiguu ka tuuray midna degtaa bidix calaa caatiqayhi labadiisa degood isku weydaariyey oo intuu go-i waxa weeyaan sidaa u soo huwaday go-iyo weyn ayaa halkaa waxa weyaan ay isku weydaarteen labadii daraf ee sare wa huwa iltixaafku waa alishtimaalu waa maradii waxa weeyaan in lagu rogo ama la huwiyo calaa mankibayhi labadiisa garab inuu qofku maradii waxa weeyaan uu saaro qaala wuxuu uhi qaalat umuhani waxay tihi iltaxafa nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxa uu huwaday bithawbin maro wakhaalafa bayna طarafayhi labadiisii dacalla waa isweydaariyo midna bidixda ayuu saaray degta bidix midna degta midig calaa caatiqayhi buu isku weydaariyey labadiisa degood marka xadiidka umuhani waa inoo soo socdaa halkiisa ayaana in shaء allahu tacaala aynu ugu tegi doonaa qala xadaثna cubayd الlahi بn musى qala xadaثna hisham بn curwa can abihi can cmar bn abi slmة ana الnabiya slى الlahu عalayh wasalam salaa wuxuu ku tukaday fii thawbin waaxidi mara qura oo qad khaalafa uu isweydaariyey beyna طarafayhi labadiisa dacal oo midna degta midig uu saaray midna degta bidix qala xadaثna mxamed bn الmثنى qala xadaثna yaحyى qala xadaثna hisham qala xadaثnii abi can cmar bn abi slmة anahu ra-a wuxuu arkay cumar annabiya salى اllahu عalayhi wasalam oo yusalii ku tukanaya fii thawbin waaxidin maro qura oo fii beyti umi salma ku tukanaya gurigii umu salma oo cumarna hooyadii ah umahaat lmuuminiinkana kamid ahayd waqad alqaa isagoo ku tuuray rasuulku طarafayhi marada labadeedii dacala sare calaa caatiqayhi labadiisa degood qaala xadaثna cubayd الlahi bnu ismaaعiil qaala xadaثna abu usama can hishaami can abi ana cumar bni abi slma akhbarahu qaal ra'aytu waan arkay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam oo yusalii ku tukanaya fii thawbin waaxidin maro qura mushtamilan bihi hilaabtay ama dusha ka huwaday fii beyti umi salma isagoo jooga gurigii umu salma waadican isagoo dhigay طarafayhi marada labadeedii dacal calaa caatiqayhi labadiisa degood qaala xadaثna ismaaعiil bn abi uweysi qala xadaثnii malik bn anas can abi nadr mawlى cmar bn cubayd الlah ana abaa mura mawlى umihani binti abi طaalib cali bn abi طaalib walaashiiya rasuulkana in adeertiya ayaa akhbarahu wuxuu u waramay abu mura anahu samica inuu maqlay umahani binta abi طaalib oo taquulu leh dahabtu waan u tegay ilaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam caama alfatxi fatxi maka sanadkii maka uu furtay fawajadtuhu rasuulka waan helay yakhtasilu isaga oo maydhanaya ayaan la kulmay wa faatimatu iyadoo faatimanoo ibnatuhu rasuulka inantiisa ayna tasturuhu ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maro ay ku qarinayso qaalat waxay tihi fasallamtu calayhi waan salaamay rasuulka marka hore ayaa xadiidkani uu inoo soo maray waxaana markaa masaa-isha aynu ka faa'iideysanay ka mid ahaa inuu ku maydhan karo ninku fii xadrati nisaa meel ay dumar joogaan haddii saatir ama xaajiz uu u dhaxeeyo iyo in qofku isagoo maydhanayo la salaami karo oo salaantana uu ka jawaabayo faqaala wuxu uhi man haadihi tani waa tumaa cindii su-aal yaa mubaarak rasuulku waabuu qarsoonaa oo qofka soo galay rag iyo dumar wuxuu yahay uma muuqan muxuu u yidhi man haadihi ee u odhan waaye man haada way salaamta nacam faqultu waxaan idhi ana umuhani anigu waxaan umuhani bint abi bintu abi aalib faqaala wuxuu ihi marxaba biumi hani umuhani ha soo dhowaato ay laqiyat makaana ruxban meel ballaadhan ayay la kulantay umuhani taana tarxiib lqaadim baa laga qaadanayaa baynu nihi in badanna wayna soo martay falama faraga markuu ka uu ka faaruqay min guslihi meedhashadiisii qaama waa kacay oo fasallaa wuxuu tukaday hamaaniya rakcaatin sideed ragcadood marka sideedda ragcadood culimadu waxay u badan yihiin inay ahaayeen sunat duxaa salaatu duxa inay ahaayeen waana tirada ugu badan ee la magacaabay ee salaatu duxa uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ka tukaday xadiidka markaa laba iyo tobanka ragcadood tilmaamayaana ma ansixin in sideed markaa laga badin karo ayaa ahlucilmiga qaarkoodna ay ku tegeen iyagoo deliishaday xadiidu caaisha markii lagu yihi akana الnabiyu yuصali الduxى qaalat nacam sita wayaziidu ma shaء allahu an yaziid ha lix buu tukan jiray lix ragcadood wayaziidu ma shaء allahu an yaziida culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ahayd salaatu shukr uu ilaahay ugaga mahadnaqaayay fatxu maka laakiin riwaayadka muslim qaarkood bay ku caddahay sideedan ragcadood inay ahaayeen subxatu duxaa sunnihii salaatu duxada multaxifan isagoo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam huwaday fii thawbin waaxidin mara qura oo labadeeda dacal uu isweydaariyey falama اnsarafa markii salaadii uu ka baxay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah zacama waxa uu sheegtay ibnu ummi hooyaday kii ay dhashay waa caliye annahu qaatilun inuu dilaayo rajula nin qad ajartuhu aan magan geliyey fulaana bna hubayra fulaan ina hubayre inuu dilaayo ayuu sheegtay marka hubayra waxa uu ahaa umuhani zawjkeeda ayuu ahaa marka ma inan iyadoo ay dhashayba aljawaabu laa inan kale oo markaa hubayre uu dhalay oo umuhani aanay u dhalin miya kaana lama sheegin inuu inamo kala lahaa oo umuhani waxa weeyaan aanay u dhalin waxa ugu dhow in la yidhaahdo sida xaafid ibnu xajar laftiisa uu rajaxaayo xadfi baa ku jira riwaayadan waxbaa bimacnaa ka go-an oo fulan anahu qaatilu rajula qad ajartuhu fulana ibna cami ibni hubayra waayo riwaayadka qaarkood waxaa ku xusan inii ajartu xamaweyni lii waxaan magan geliyey laba nin oo dumaashi igu toosan marka hubayra maadaama ninkeedi uu yahay waa in la idhaha fulan ibni cami hubayra fulan ibni cami hubayra aw fulan qariib hubayra fulan oo hubayra in adeerkiia ama hubayra ay qaraabo yihiin marka ninkaasi wuxuu ka mid ahaa qoladii ammaankii uu rasuulku bixiyey aqbali weyday ee la dagaal gashay khaalid ibn اlwaliid marka cali bin abi aalib wuxuu lahaa ninkani waa kii aqbali waayey de markii rasuulku amaanka uu bixiyey uu yihi man dakala daara abi sufyaan fahuwa aamin qofka guriga abi sufyaan gala waa aamin qofka hubkiisa tura waa aamin ninkani taa waa aqbali waayo waa dagaalamay marka waan dilayaa buu lahaa cali marka umuhani oo magan gelisay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaa uga soo ashkatootay faqaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam qad ajarnaa waanu magan gelinay man ajarti cidda aada magan gelisay ya umahani qaalat umuhani waxay tihi wadaaka waktigaasina duxan wakti barqaa ayuu ahaa marka xadiidka umuhani kitaabu ljihaadna waa ku iman doonaa qadiyadda markaasi la xidhiidha amaanu lmar'a gabadha muslimadda ahi mid kaafiro xarbiya haddii ay magan geliso sidaasi dhiiggiisu macsuuma ku noqonayaa xadiidku masaladaas ayuu ina tusinayaa laakiin axaad raciya afraadda ka mida raciyada ama dadka loo taliyo muslimiinta ka midii waxay magan gelin karaan shaks aw ashkhaas aw jamaaca yasiira siay fuqahadu ka cabiraan jamaaca yasiira koox yar ayaa axaad raciya ay magan gelin karaan laakiin ma magan gelin karaan macnaa ahlu belda dhan dad dhan oo beled degan ama kufaar dhan oo naaxiyo dhan degan qof ma magan gelin karo tusaalaaan ma odhan karo qof muslima gabadh muslimada aba nin muslimi maraykanka o dhami anigay magan ii yihiin la waaxid aw اثنain aw ثaلaaثa aw jamaca yasira ayuu shaksigu magan gelin karaa hadduu ninku yahay amiiru beldana waxay dhahdaan fuqahadu beledka beledka jaarka la ah amiirku ma aha xaakimkii sare waa baro saab oo kale gobolka baro saabka uu ka yahay ama muxaafidka uu ka yahay gobolka ku xiga macanaa gaalada degan oo dhan waa magan gelin karaa oo isaga awooddiisu awoodda fardiga ama shaksiga raciyada kamida waa ka sarreysaa waxoogay jamiica alkufaar waxaa magan gelin kara alimaam oo looga jeedo man lahu asulطaة اlculya fi lbeled ka awoodda u sarreysae beledka waxa weeyaan isagu haya marka calaa kuli xaal imika laba nin ayay magan gelisay umuhani qofkana haddii qof muslim uu magan geliyo walow kafir xarbiya marka hore ha ahaadee in loo weydaartaa ma banaana oo loo loo lagu bari furaa oo almuslimuuna tatakaafau dimaa'uhum wayascى bidimatihim adnaahum ayuu uhi rasuulku muslimiinta dhiigoodu waa siman yahay dimadooda ama cahdiga iyo ballankoodana waxa u saciyay oo macnaa ballan bixin kara ciddaa ballanka uu siiyey iyo maga magangelyadana ilaalin kara ka muslimiinta ugu darajo hooseeya adnaahum darajatan in markaa loo weydaartaana ma banaana oo min alkabaa'ir inay tahay ba axaadiida qaarkeed wax tusinaya uu kusoo arooray markaa qofka muslimkaa ballankan uu bixiyey baa la ixtiraamaya oo la weyneynaya ila dadkii muslimiinta ahaa ayuu matalaya marka la eego ballanka uu siiyey qofka gaalkaa ah in la dilaana markaasi ma banaana nacam oo kafirkaa kafir mustamina ayaa la idhaahdaa oo kufaartu sidoodaba waxay u qeybsamaan afar saddex in la dilaa ma banaana mid ayuunba in la dilaa ay banaanta alkufaaru yanqasimuuna ilى halaaثati aqsaam ilى arbacati aqsaam saddex ay xaaraan tahay in la dilo iyo mid ay banaan tahay in la dilo saddexday xaaraan tahay in la dilo waa kaafirkii dimiga ahaa dee jizyada aqbalsanaa iyo axkaamulmillaha labadaa shardi in laga helo an yaltazima aljizya wa axkaam almilla kaa waxa weeyaan in la dilaa ma banaana ka labaadna waa alkafiru almucaahid waa kaafirka muslimiintu cahda sulxin ay kula jiraan macnaa xabad joojin waana banaan tahay muslimiintu inay kufaarta sulxi la galaan macnaa dagaal joojin haddii ay u arkaan oo imaamu lmuslimiin uu arko ana almaslaxata lilmuslimiina fi dalik inay muslimiinta maslaxadoodu sidaasi ay ku jirto waqad facala dalika rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkuna sidaa waa sameeyey wa sulxu اlxudaybiya waad garanaysaan waa macruuf wakadalika rasuulku alayh الsalaatu wasalaam kufaartii waxa weeyaan aطraafu sham haysatee reer rum saalaxahum markaa kafirka haddii sulxigaasi loola galo in la dila ma banaan lakin waxaa shardiga sulxigaasi inuu noqdo laabudda an yakuna aلsulxu maca alkufaar an takuna fiihi maslaxa lilmuslimiin had iyo jeeraana waxay muslimiintu ubana u baahdaan an yatasaalxuu maca alkufaar cinda dacf markaanay awood lahayn ayay inta badan u baahdaan ama jabahaad fara badani ay ku furan yihiin ay rabaan qaar markaa inay iska jeediyaan ila waxa weyaan xeelo dagaal baa loo bahan yahy haddaad caalamka o dhan tidhaahdo adoon awood haynin dagaal aad ku iclaamiso aad tiraa waan u babac dhigayaa taasi waxa weeyaan ma aha caqli wanaagsan iska dhaaf inay sharci waxa weeyaan ay tahay sulxigu waa inuu noqdo mid muqayada manaa muddo ku xidhan muddaysan amaba se mulaqa mulaqa waxaa looga jeedaa aan wakti loo qaban oo qolo waliba markay doonto ay joojin karto oo dee laysma khiyaameynayo laakiin qolo waliba marka ay doonto waxay odhan karaa halkaa hainoogu joogo laakiin ma banaano an yakuna muabadan inuu noqdo mid abadiyo weligiiba jiraaya sida imika idaacadaha aynu ka maqallo assalaamu daa'im manaa nabadgeliyo weligeed baa in yuhuudda lala galo ama kufaar kale hada laa yajuuz lanna taa waxaa ka dhalanaya tactiil ljihaad baa ka dhalanaysa inuu jihaadka meesha uu ka baxo oo xataa muslimiintu markay awoodeystaan dee ay daga jihaad geli kari waayaan oo dee heshiiskaasi uu xidho oo iminka tusaale ahaan masr iyo urdun waxaa salaamkaa daa'imka ay la galeen alyahuud hadday si kasta awood ugu helaan yuhuudda ay ku muquunin karaan lama dagaalami karaan hadday la dagaalamaanna waxaanay mucaahadaatu duwaliya ku tilmaamayaan baa qabanaysa oo markiiba waa la isugu imanaya waxaa la odhanaya ha heshiiskii baad ka baxdeen baa la odhanaya marka heshiiska noocaasi ma banaana waayo jihaadku waa soconaya ilaa qiyaami saaca oo rasuulku wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam alhijraةu wاljihaadu maadiyaani ilaa qiyaami saaca hijrada iyo jihaadkuba waa soconayaan ilaa qiyaamuhu ka dhacaayo marka ama waa inuu noqdo mid waktiyeysan oo toban sanadood waa laga badin karaa cala صaxiix inta ay muddada u arkaan muslimiintu inay u baahan yihiin ama mid muطlaqo wakti aan lahayn laakiin qolo waliba markay doonayaan ay joojin karaan lakin inuu muabad noqdaa ma banaana lannahu yalza min dalika tacطil اjihaad kafirka saddexaad waa alkafir almustamin oo dagaal baaba qowmkiisa iyo muslimiinta ka dhexeeya oo waa kafir muxaariba asalkiisu lakin dee amaan buu dalbay in la magan geliyo hada ayda la yajuusu qatl wain axadu min almushrikiina اstajaaraka faajirhu xatى yasmaca kalaam allah uma ablighu ma'mana dabeetana gaadhsi meel uu uu ku badbaadayo oo macanaa intaa uu kula joogana nabad ha helo marka uu kaa tegayana waxaad kaga soo hadhaad gaadhsiisaa meel aad is leedahay cidi wax ku yeelayn mayso dabeetana markaa faraha ka qaad saddexdaaba in la dilaa ma banaana alkafir الraabic wa alkafir اlxarbi waa kafirka muslimiinta dagaala kula jira waana ka islaamku waxa weeyaan uu baneeyey in la dilo taasina maxay noo muujinaysaa sida sheikhu islam ibnu taymiya kitaab uu leeyahay uu ku qoray oo masaladanba ku saabsan kufaarta marka lala dagaalamo ma likufrihim baa loo dilaya ma gaalnimadoodaa loo dilaya mise liamrin aakhara likufrihim loo dili maayo waayo haddii likufrihim loo dilaayo gaalnimada awgeed haddii loo dilayo kaafiraadiyada dusheeda inuu joogaba lama ogolaadeen oo caqdu dhima iyo caqdu sulxin iyo caqdu amaan midna lama siiyeen oo dumarkoodii le waa kufaare laaya halaynina lama yidhaahdeen oo kuwooda da-deen dagaal geli karin oo caruurtooda dee adduunyada markay joogaan kufaar bay xukuman yihiin marka ilaa in dee la laayo mooyaane wax kalaba lagama ogolaadeen kafirka waxaa loo dilaya lisadihi can sabiili illah waxa weeyaan dadka inuu ilaahay diintiisii uu ka hor istaagay oo dee sinada uu diintii ilaahay subxaana watacaala wadadeeda ku banayn waayey inuu islaamo kuma banayn inuu jizye aqbalo kuma banayn inuu sulxi aqbalo kuma banayn inuu wahaakada likufri waxa weeyaan loo dili maayo waa hadal ansaxayn in la idhaha kafirka waxaa loo dilaya likufri oo adiga kafir aragtun baa idinka dhaxayse maxaa kaa galay kafir cidda uu ka sii yahay dilun adu mar hadduu kafir yahay taas waa mid ansaxayn waxa weyaan islaamkuna aanu qabin calى kuli xaal xadiidkan imika baabkeena wuxuu ka waafaqsanyay multaxifan fi thawbin waaxidin inuu maro qura rasuulku alayh الsalaatu wasalaam oo labadada daraf degtiisa uu isku weydaariyey inuu ku tukaday taasina waxay tusinaysaa arrintaasi inay banaan tahay qala xadaثna cabd لlahi bn yusf qala akbarana maliku can ibni shihaabi can saciid bn اmusayib can abi hurayra ana saa'ila mid weydiiya sa'ala weydiiye rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam can salaati salaadii buu weydiiyey fii thawbin waaxidin maro qura lagu tukado can hal hiya صaxiixa hal hiya mujziah sax miyay tahay ma ka gudaysaa qofkii faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yihi awa likulikum thawbaan awa thawbaani ma laba maraa likulikum dhammaantiinba usugnaaday oo mid walo idinka midiba laba maruu leeyahay dee jawaabtu waa maya oo dadka dharku aad bu maryuhu aad bay ugu yaraayeen dadka marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa u jeedaa haddii cawrada in la astura ay waajib tahay salaada marka la tukanayo mid walibana dee laba maro aanu lahayn macanaa sidaad u ogaan weydeen in maro qura in lagu tukada ay jaa'is tahay cawrada asturaa laydinku yidhi idinkoo maro maro qura haysta badankiina marka sidaad u ogaan weydeen in maradaa quri ay salaadu ay ku ansaxayso haddii cawrada waxa weyaan maradaasi ay tahay mid asturaysa qaala baabun idaa sallaa hadduu ku tukado fi thoobi lwaaxidi maradii qur ahayd falyajcal ha ka yeela maradii calaa caatiqay oo yaanu guntanuune maradii ilaa waxa weeyaan degtiisa ha gaadhsiiyo ugu yaraan halkaa ha ku soo xidho haddaanu wada huwan karahayn ilaa halkaa ha ku soo xidho ugu yaraan oo caatiqaas ama degta ninku waxay ka mid tahay meelaha la rabo salaada dhexdeeda in la asturo mawaajib baa in la asturaa oo hadday muuqato salaadu ansixi maysa miyaa mise waa mustaxabun taa waynu ka hadli doonaa laakiin horta in la asturaa waa matluub oo mid la iska rabo in la asturo oo maradii waxa weeyaan degtaasi ay gaadho qaala xadaثana abu caasim can maliki can abi zinaad can cabdiraحman alacraj can abi hurayra qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam laa yusalii yaanu ku tukan axadukum midkiin xamud cabdiraحman lacraj magaci cabdiraحman ibn hurmuz naam qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam laa yusalii yaanu ku tukan axadukum midkiin fi thawbi lwaaxidi maradii qurh ahayd oo laysa aanu ahayn calaa caatiqayhi laysa aanu ahayn shayun shay oo yana minhaa maradaa ka midi calaa caatiqayhi mid saaran macnaa labadiisa degood maro qura oo wax ka midi aanay degtiisa gaadhsiisnayni yaanu ku tukanin qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna shayban wa ibn cabdالرaحman الnaxwi can yaxya bn abi kaثيir can cikrima qaala wuxu uhi samictu waan maqlay aw kuntu sa'altu waan weydiiyey qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay bu hi abu hureyre aba hurayra oo yaqulu la ashhadu waxaan markhaati ka ahay anii samictu inaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam oo yaqulu leh man salaa qofka ku tukada fii thawbi waaxidi maro qura falyukhaalif ha isweydaariyo bayna طarafayhi labadiisa waxa weeyaan daraf ha isweydaariyo marka masaladan aynu u nimaadno xadiidkan axaadiista hore waxay inoo tilmaamtay maro qura in lagu tukan karo labadan xadiidta dambena waxay tilmaameen maro qura haddii lagu tukanaayo sifo la rabo maradaa qura in loo gashado sifadaasoo ah marka cawradii lagu asturo oo ninku asturo xundhurta iyo iyo jilibka inta udhaxaysa inaanu intaasoo qura ku ekaan ee la rabo maradaasi in wax ka midii degtiisa ay gaadhsiisan tahay manaa shardi maaha inay inay qariso oo ay asturto laakiin walow liid ka midana ha ahaato oo lagu soo xidhay qoortee wax maradaa ka midi waa inay degtiisa waxa weeyaan ay gaadhsiisan tahay oo sababtu waa maxay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa si aan qofka guntigu aanu uga dhicin ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin maya oo dee guntiga qofku si kaleba u adkeyn karaa ee caatiqeynka oo ah labadaasi degood halkaa udhaxaysa mankibka iyo cunuqa garabka iyo qoorta halkaa udhaxaysa ayaa caatiq la idhahdaa soomaaligana de waxaan umalaynaya kolle waa layga badiyaa in in la idhahdo labada degood soo ma degtaa la idhaha nacam in labadaasi marada ay wax ka gaaraan baaba sideeda loo rabaa bay yidhahdeen xukunkeedana waa isku khilaafeen ahlulcilmigu ahlulcilmiga qaarkood ayaa waxa ay yidhaahdeen waxaa laysku waafaqsan yahay waxaa laysku waafaqsan yahay in waxa weeyaan ay bannaan tahay inuu ninku mar hadduu intii cawrada ahayd qariyo iyadoo maradii aanay degtiisa gaadhsiisnayn inuu iska tukadaa inay bannaanto salaadiisu ay ansaxaysaa laysku waafaqsanya bay yihahdeen laakiin ijmaaca noocaasiyo culimada qaarkood ay soo naqliyeen mid saxa ma aha oo dee imaamu axmed raximah اllahu tacaala ayay ka sugnaatay inuu yihi laa tasixu salaatu man qadira calaa dalika fatarakahu qofka awood ninka awood u leh inuu degtiisa maradii wax ka gaadhsiiyo ee aan gaadhsiin salaadiisu ansixi mayso bal imaamu axmed raximah اllahu tacaala cid ka horeysay ayaa ay ka sugnaatay oo waxa markaa arrintaasi ay ka sugnaatay mحamed iبn عalي iبn xusein iبn عalي بn abi طalib inaanay inaanay banaanayn ayaa isna laga soo wariyey imaamu تirmidina raximah الlahu taعaalى markuu axaadiiثan keeno fii sunanihi waxau markaa daba dhigaya hadal tusinaaya inaanu masalada iجmaac ku jirin ee masalada waxa weeyaan khilaaf uu ku sugan yahay marka xadiidkan sidaynu aragno xadiiska hore nahyi baa ku soo arooray inaan maro quloo degta aan waxba ka gaadhsiisnay ninku aanu ku tukan xadiiska labaadna amar baa ku soo arooray haddii maro qura aada ku tukato in waxa weeyaan degtaada wax kamida aada gaadhsiiso markaa dee waa amar iyo nahyi wada socda culimada yihi markaa haddaan sidaa la yeelin salaadu ansixi mayso dee axaadiidan ay daliishadeen oo qofka sidaa yeeli waaya irtakaba nahyan fi salaati arrin loo diiday salaada dhexdeeda ayuu sameeyey qofka sidaa yeeli waaya arrin la faray salaada dhexeeda inuu sameeyo waajibka ayuu ka tegi sidaasay yidhaahdeen culimada badankooduna waxay yidhaahdeen waa mustaxab waa sunna uun in maradii aada ku tukanaysa wax kamida degtaada aada gaadhsiiso oo nacam nahyigana waxaa lagu xambaaraya cala alkaraaha inay makruh tahay arrintaas in laga tagaa inay tahay makruh amarkana waxaa lagu xambaaraya cala alistixbaab in sidaa la yeelo maradii wax kamida degta la gaadhsiiya inay sunno tahay baa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen waayo maxaad amarka iyo nahyigaba u sarfiseen ood uga leexiseen wuxuuna tusin laha ila nahyi waxa asalo ah inuu tusiyo taxriim in shaygaa la iska nahye xaaraam weeye amarna waxaa asal u ah shaygaa la is-amray inuu waajib iyo inuu ina tusiyo ilaa la helayo daliil tusinaaya nahyigan inaan xaaraamtimeyn looga jeedin amarkana inaan waajibin looga jeedin waxay markaa yidhaahdeen de axaadiisa tusinaysa fi thawb lwaaxid maro qura in lagu tukan karo maro qura in lagu tukan karo axaadiisa tusinaysa oo weliba dee aan la raacin in maradaa wax kamida degta la gaadhsiiyo ayaa u daliila bay idhahdeen amarkani inaanu faa'iideyn ahayn wujuub nahyiganina taxriim qowlka saxiixi wuxuu yahay oo uu ku tegay alimaam albukhaari raximah llahu tacaala in hadday maradu tahay mid gaadhi karta qofka ilaa degihiisa gaadhi karta inuu gaadhsiiyaa inay tahay waajib oo isagoo halkaa asturi kara hadduu asturi waayo salaadiisu inaanay ansaxayn haddii maradu ay cidhiidhi tahayna inta cawradaa un inuu qarinaayo oo asturayo waana madhabka uu ku tegay ibnulmundirna raximah llahu tacaala waana qowlka ama hadalka axaadiista lagu jamcin karo oo laysku waafajin karo bal xadiis dee sidaa caddaynaya ayaaba inoo soo socda fain kaana waasican faltaxif bihi wain kaana dayiqan fatazir bihi hadday maradu waasic tahay dee iltixaaf sameey oo ilaa degta gaadhsii haddii maradu ay tahay dayiqa mid cidhiidiyana gunta uun maanaa cawradaadii qari baabun ida kaana thawbu maradu haddii ay tahay dayiqan mid cidhiidhiya qala xadaثana yaxya ibnu صالح qala xadaثana fulayx bn sulayman can sacيid bn اxاarث qaal sa'alna waanu weydiinay jaabir bn cabd لlahi can الصalaati baanu weydiinay salaadii fi thawb waaxidi maro qura lagu tukado faqala wuxu uhi kharajtu waan baxay maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka anoo la socdo fii bacdi asfaarihi safaradiisii qaarkood faji'tu waan imi leylatan habeen manaa rasuulkaanu imi libacdi amrii arrinkayga ama ujeedooyinkayga wax kamid aan ugu imi fawajadtu rasuulka waan helo macna waan soo gaadhay yusalli isagoo tukanaya wa calaya toobun waaxidun maro qura ayaanan xidhnaa faishtamaltu bihi ay faltaxaftu bihi maradii qura ahayd ayaan waxa weeyaan hillaabtay wasalaytu waan tukaday ilaa jaanibi rasuulka dhinaciisaan ku tukaday falama insarafa markuu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi masura waa maxay guurayntu yaa jaabiru waa maxay xilligan ad igu soo gudday faakbartu bixaajatii dantaydii baan rasuulka u sheegay falama faraqtu markaan dantaydii dhamaystay qaala wuxuu yihi ma hada alijtimaalu hilaabashadanina maxay tahay aladii ijtimaalkaasoo ra'aytu aan arkay oo markii aada doontay inaad tukato maradii qura ahayd baad isku duuduubtay qultu waxaan idhi kaana thawbun manaa maro qura ayuunbaa ayuun baan hayay yani daaqa marka maradii qura ahaydna wuxuu ujeedaa dee cidhiidhi bay noqotay qaala wuxuu ihi fain kaana waasican maradu hadday ballaadhantahy faltaxif bihi markaa huwo oo dabeetan labadeeda darafna degtaada isku weydaari wain kaana dayiqan thawbku hadduu yahay mid cidhiidhiyana fatazir bihi gunto uun marka xadiidku wuxuu tusinayaa imaamada inaan loo shardiyin niyo oo qofku inuu imaam yahay inuu niyeystaa shardi maaha rasuulku kelidii buu iska tukanaya jaabirna saq dhaxa intuu u yimi ayuunbuu ku xidhay salaada waayo imaamka afcaashiisu wax ay la dheer tahay afcaashii ma munfarid kuma jirto walihaada imaamadu niye uma baahna niyat limaam waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam waxa uu ku inkiray jaabir ibn cabd lah alاجtimaal اجtimaalkani marka waa maxay laba macno اxtimaala اجtimaal waxaa jira manhiyun canhu mid laysu diiday oo qofku maradii inuu isku duuduubo oo meel allaale meeluu gacan ka saaro aanu isu yeelin oo dee dhagax maro lagu duuboo kale qofku uu noqdo oo aanu isdhaqdhaqaajin karin oo aanu gacmihii soo saari karin alijtimaalu samaa baa kaa la idhahda markaasi waa manhiyun can waa laysu diiday ka jaabir markaa uu sameeyey inuu kaa yahay ayay ixtimaashaa laakiin waxa uga dhow ka labaad oo a ijtimaalka halkan in looga jeedo macnaa iltixaaf inuu maradii waxa weyaan dushaa uu ka wado deetana labadoodii dhacaal halkaa degaha uu isku weydaariyey oo ijtimaalka noocaasina waa banaan yahay waa ka axaadiisa horeba da inagu soo maray lakin muxuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam jaabir ugu qabsaday wuxuu ugu qabsaday marada ayaa waxayd cidhiidhi marada hadday cidhiidhi tahay waa tiraa dushaas horaan ka wanaya la darafaan halkaa isku dhaafinaya de waxay noqonaysaa xaggii hoose inay iska qaawanaato ama marka hore aad yara asturtid be markaad rukuucdo ama markaad sujuuddo cawradii ay iska faydanto marka taasuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam jaabir u diidana wuxuu lahaa maradu waa maro cidhiidriyaba he iltixaafka iskabadaa xaaladan oo si fiican inu gunto taana waxayna tusinaya hadalka jaabir uu leeyay kana thawban dee maro qura ayay ahayd yani daaq maradana cidhiidri bay noqotay marka mar hadday maradu cidhiidri tahay waxba isku kalifin inaad iltixaaf samayso dusha aad ka wato ilaa degta aad gaadhsiise ee guntowen intii cawrada hoose waxa weyaan ay muuqan lahayd xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa awalan maro qura in lagu tukan karo mar labaadka marada quri haddii ay tahay mid ballaadhan inay waajib tahay in ilaa degta la gaadhsiiyo oo wax marada kamid ihi ninka degtiisa waa inay gaadho ninka tukanaya haddii ay cidhiiri tahayna waa iska guntanayaaun oo macnaa degtii markaa ay ahayd inuu marada wax ka gaadhsiiya taasi waajibkaasi waa ka dhacaya oo cawradun inuu qaryo ayaa waajib noqonaysa oo qofka cawradu siday u kala daran tahay inuu u qariyo ayaa waajiba salaada dhexdeeda haddii wuxuu ku wada qariyo aanu hayn oo haddii uu hayo wuxuu ku wada qariyo ilaa degta waa inuu wada asturo haddaanu haynin inta cawrada waa inuu asturo haddaanay maradu cawrada wada asturahayn sawaateynka waa inuu asturo haddaanay sawaateynka asturahayn ma xagga hore inuu asturo ayaa la qaatay mise xagga dambe inuu asturo fuqahadu waxay u badeen xagga hore inuu asturo in la qaatay waayo xagga dambe waxa weeyaan waa iska dee baridaasay iskaga asturantah waxoogay oo cawradaas si aada uma muuqato qala xadaثna msdد qala xadaثna yaحyى عan sufyan qala xadaثani abu xaزim عan sahl abu xaزim waa slma ibnu dinar sahl ibnu sacd asaacidi weeye صaxaabiguna qala kana rijaalu rag ba waxay ahaayeen yusaluuna kuwa tukada maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka la tukada caaqidii uzarihim iyagoo waxa weeyaan guntay guntiyadoodii calىa acnaaqihim qoorahooda kusoo xidhay katsbyan si carurta yarro kale ilmaha yar inta maro yar go- yar lagu duuba halkaa qoorta loogu soo xidhaa wa qaala linisaai dumarkii wuxuu ku yihi rasuulku laa tarfacna kor ha u qaadina ru'uusa kuna madaxyadiina xataa yastawiya arijaalu ilaa raggu ay ekaanayaan juluusan halayiin kuwa waxa weeyaan fadhiya oo ilaa ay soo wada toosayaan marka xadiidkan waxaa isaguna waxa weeyaan uu ina tusinayaa iyadoo saxaabada ridwan ullahi aleyh maryuhu ay cidhiidhi ku ahayn haddana waxa ay ku dadaalayeen inay degtaa sare maradooda ay wax ka gaadho maradooda wax ka mida inay gaadho ayay ku dadaalayeen oo haddii waxa weeyaan degta in la qariyo ama marada wax laga gaadhsiiya aanay waajib ahayn iskumay kalifeen oo quyar waa iska guntan lahaayeenun waxaa laga qaadanayaa rag iyo dumarkuba inay masaajidka ku wada tukan jireen iyadoo wax xaajiza wax kala teedo udhaxeeya aanu jirin walihaada baa yihi dumarkii ha soo toosina ilaa raggu ay soo toosayaan ee ninkii hadduu guntigiisu iska gaaban yahay marka waxa weeyaan dee uu sujuudo waxaa laga yaaba qofka dee xaggaa dambe ka xigaa inuu arko wax kamida nacam cawradiisa marka sujuudda ragga kaga dambeeya ayuu rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam waxay culimada qaarkood xadiidka u daliishadeen cawradu inay xagga hoose dhulka u banaan tahay inaanay dhib lahayn oo shardi maaha qofku tubaan ama dee surwaal hoose inuu xidhaa shardi maaha marka uu tukanayo oo isagoo macaws xidhan oo cawradiis iyo dhulka aanay waxba udhaxayn ayaa qofku uu iska tukan karaa oo haddii dee ay raggan saxaabadu xidhnaan lahaayeen surwaal ay hoosta ka xidhnaan lahaayeen dumarku waxba dee kamay arkeen soo ma lakin markay gunti quro xidhayina waxba aanay uga hooseyn guntigiina uu gaaban yahay baa dee dumarkii ka dambeeyey laga baqday inay inay xagga dambe waxa cawrooda ay ka arkaan markaa taana waxaa laga qaatay cawradu inay dhulka aragtaa dhibaato ma laha nacam oo haddii xataa qof intuu hoos fadhiisto xagga hoose cawradiisa uu ka arki karo dee qofka hoos fadhiista ee u qastiyay inuu xagga hoose cawrada ka eego ayaa dembaabe kan waxa weeyaan cawradiisii dusha un ka qariye dee xaggaa dhulka aan ka asturini isagu ma dembaabin khaladna kuma dhicin wallahu aclam wa axkam wabillahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed haddaan gaalada loo dilahayn gaalnimadooda buuhi maxaa loo dilayaa qofka diida salaada waajibnimadeeda yay isaga ka khaldamin kufaartu waxay u qaybsamaan kufaarun asliyuun gaalo aan diintaba soo gelin kuwa aynu ka hadlaynay qaybihii aynu sheegnay lihi waa kuwaas iyo kufaarun murtaduun mid markiisa hore muslim ahaayo oo diinta ka noqday kaasi isagu qaybaha yeelan maayo o hadduu marka hore muslim ahaayo diinta uu ka baxo o yidhaha waar jizyaan bixinaya idaaya ama heshiis ila gala ama imagan geliya kaa laga yeeli maayo murtadka xukunkiisa rasuulkaa sheegay man bedela diinahu faqtuluuhu buu yihi marka kufaartaynu ka hadlaynay iyo ka aad ka hadashay baa kala duwan wallahu aclam